warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti waacana qodobada warka idinkugu haynana xilligan waxaa ka mid ah hogaamiyaha o d m rayla odhinga oo maanta la kulmaya wafuud matalaysa gobolka xeebta ee dalka shirkii uu ku baaqay madaxweyne farmaajo oo maanta ah lagu soo bandhigaya xogta ikraan caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore dalka aljeeriya oo geeriyooday iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taarikhduun ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran madaxa xisbiga o d m rayla odhinga ayaa lagu wadaa inuu maanta ismaamulka mombaasa ee gobolka xeebta dalka ku qabto kulan ballaaran shirkan ayaa maanta ka dhacaya beerta loo yaqaano wiil waters ee deegaanka inyaali waxaana ka qaybgalaya ufuud heer sare ah xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay gobolka xeebta ayaa sheegay in ujeedada kulanka maanta yahay xoojinta awoodda siyaasadeed ee xisbiga o d m ee gobolkaasi iyadoo la diiwaangelinayo xubno cusub iyo tallaabooyin kale mudanaha deegaanka mvita ismaamulka mombaasa cabdulsamed shariif ayaa laga soo xigtay in shirka maanta ay ku kulmi doonaan rayla odhinga xubnaha golaha qaran ee fulinta ee o d m iyo xildhibaanada gobolkaasi waxauu intaasi ku daray in o d m ay rumaysan tahay dimuqraadiyadda oo ay dhowaan bilaabi doonaan olole sare loogu qaadaya taageeridda xisbiga cabdulsamed shariif ayaa xuseyn haddii o d m ay hayn lahayd hogaanka waddanka aanan xilligan waa adaga la kordhiyeen qiimaha shidaalka hadalkaasina uu taageeray dhigiisa jomvu badi twalib mishinbok oo baarlamaanka ku matasha shacabka deegaanka likoni mombaasa ayaa dhankeedu sheegtay in shirka maanta uu goolxaar u yahay u diyaargarowga doorashada guud ee sanadka labada kun labayolabaatanka dhanka kalena ganacsada caanka jimi wanjiki sidoo kalena u sharaxaan xilka madaxweynenimo oo shalay socdaal ku tagay ismaamulka migori ayaa koox dhalinyaro ah dhagaxeeyeen xilli uu doonayeen inuu kulan la qaato ergooyin kala duwan mister jimi wanjiki ayaa doonaya in xisbiga o d m uu ku matalo jegada madaxweynenimo ee doorashada guud ee sanadka dambe labada kun labay labaatanka waxa uu doonayaa inuu kulan la qaato wafuudda ka socota xisbiga o d m oo ku sugnaa kiniisadda ah marantha faith ee magaalada migori waxaa la soo wariyey in dhalinyaradu ay dalbanayeen inay ogaadaan habkii loo maray soo xulidda ergooyinka iyagoona ku eedeeyey wanjiki inuu u adeegsaday koox danaystayaal ah si uu abaabulaan shirkaasi dhanka kale xisbiga o dhiim ayaa bayaan uu soo saaray ku cambaaraya dhacdadan waxa ayna ku baaqeen in la dulqaato oo la dejiyo aragti kasta oo siyaasadeed waxay sidoo kale ugu baaqday booliiska ah dowladda deegaanka migori inay hubiyaan in dambiilayaasha arrinkani ka dambeeyo sharciga la horkeeno
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya waxaa lagu wadaa in maanta magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya uu ka dhaco shirka amniga qaranka ee uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo lagu soo bandhigi doono xog ku saabsan waayitaanka ikraan waxaa lagu wadaa maanta in xogtii u ballanqaaday taliyii hore ee nisafaad yaasiin xaaji daahir lasoo bandhigo lana shaaciyo waxyaabaha keenay kiiska ikraan taliyii hore nisa ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro muqdisho maadaama shalay laga celiyay dalka jabuuti nisa ayaa horey u sheegtay in ikraan taaliil faarax ay dileen ururka al-shabaab kadib markii ay afduubteen warkaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay ehelada ikraan tahliil dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay khilaafka ka dhex taagan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo ka dhashay kiiskii karaanta haliil faarax war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in diiradda la saaro sidii loo wajihi lahaa arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya islamarkaasina loo soo dooran lahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay in khilaafkan uu sii socdo wiiqi doono awoodda dowladnimo ee soomaaliya ayna ka faa-iideysan karaan kooxa al-shabaab iyo daacish oo ka dagaalamaya gudaha waddanka soomaaliya waxaan ku boorinaynaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed rooble inay si nabadda ku xaliyaan khilaafaadkooda oo ay si buuxdo diiradda u saaraan soo afjaridda doorashooyinka soomaaliya iyadoo aan dib u dhac kala dhicin doorashooyinka waxay lagama maarmaan u yihiin amniga xasiloonida iyo barwaaqada muddada dheer ee soomaaliya ayaana lagu yiri war ka soo baxay xafiiska dowladda maraykanka ee afrika beesha caalamka ayaa wado dadaalo kala duwan oo xal loogu keenayo khilaafka rooble iyo farmaajo si looga hortago dib u dhac mar kale ku yimaada arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya haatanna dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka iyo ciyaaraha maxamed axmed khaliif ayaa inoo eegaya
mahadsanid cabdulaahi haddii aan ku lab- ah, haddii aan wararka caalamka aan ku bilaabo dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka algeria cabdilcasiis batflika ayaa geeriyooday xalay isagoo siddeetan iyo afar sano jir ah kadib muddo uu xanuunsanay waxaa sida tan shaaca ka qaaday madaxtooyada waddankaasi botflika oo ah rugcadda usoo dagaalamay madax banaanida dalka algeria ayaa xukumayay waddankaasi waqooyiga afrika labaatan sano ka hor inta uusan iscadilin bishii afraad ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii kadib dibadbaxyo looga soo horjeeday asaga ee saameeyey dalkaasi marxuunka ayaa talada dalkaasi qabtay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ka hor inta uusan is- ka hor inta uusan iscasilin laba sano ka hor waxa uu sanadihii ugu horreeyey xilka hayay waddankaasi u horseeday horumar dhanka dhaqaalaha ah waxa uu sidoo kale ku guuleystay inuu dalka isku hayay intii uu socday kacdoonkii carabta markii ay bilowdeen kacdoonkii carabta ee sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii dowladdiisa ayaa ka jawaabtay iyadoo abuurtay kumanaan ganacsiyo yaryar inkastoo rabshadu ay sii socdeen batflika ayaa lagu eedeeyey dhimashada dad ra- dad rayid ah markii uu amray militariga dalkaasi sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii inay xoog ku galaan warshad gaas oo ku taala saxraha algeria si ay u badbaadiyaan boqolaal lahaystayaala oo ay haysteen koox xiriir la lahayd alqaacida awoodda batflika ayaa bilaabatay inay hoos u dhacdo markii uu ku dhawaaqay inuu markii shanaad u tartamaya jegada madaxweynenimo ee bishii labaad ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii taasoo dhalisay mudaharaadyo waaweyn oo aan la arag tan iyo dibadbaxyadii xornimada ee sanadkii kun sagaal boqol labaiyo lixdankii muddo toddobaadya ayaa shacabka dibadbaxayay dalbanayeen inay batflika iyo xilfadiisa iscasilaan mise batflika ayaa go-aankiisa hore ee ahaa inuu mar kale soo sharaxa ka laabtay isagoo sheegay inuu sii joogi doono inta laga soo sharaxayo ama inta laga soo saaraya dastuur cusub iyadoo ay kacdoonku sii socdeen dibadbaxyada ayaa sii socday iyadoo ugu dambeyn militariga ay soo afdireen xukunkii batflika bishii afraad ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo ciyaaraha haddaba kulamo kala duwan ayaa xali la ciyaaray sidoo kalena maantana kulamo xiiso badan ayaa jiro oo laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ee yurub bal haddii aan eego natiijooyinkii kasoo baxay kulamadii xali laga ciyaaray horyaalada yurub aan ku bilaabo horyaalka ugu faca weyn adduunka waa ay brimi league waxaa wada ciyaaray kooxa newcastle ciyaar xiiso badan ayaa ka dhacday garoonka st james barg ee kooxda newcastle kulankaas ayaa kusoo idlaaday mingooli gool waxaana goolasha u ka dhaliyey ciyaaryaanada kale ah st maximin iyo sidoo kale rafinia kulan xiiso badan oo qaabaceyreed cajiib ah ay labada koox soo bandhigeen ayuu ahay kulankaasi haddaba dhankaasi faransiiska waxaa wada ciyaaray kooxaha strasburg iyo sidoo kale mets waxaana saddex gool iyo ebre guusha ku raacday kooxda strasburg Ee, dhankaasi jarmalka herisa b c iyo great voice ayaa wada ciyaaray waxaana labiiyo hal ee guusha ay ku raacday kooxda herisa b a c sasolona waxayna guuldaro xanuun badan garoonkeeda kula kulantay kooxda torino iyadoona goolka qor u dhalay ciryaan piaka waa hagaag dhegeystayaal dhankaas isbaanishka saltada vigo iyo kooxda cadis ayaa wada ciyaaray waxaana laba gool iyo halay guusha ku raacday kooxda martida aheyd ee cadis ma haddii aan eego kulamada maanta laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ee yurub waxaa ka mid ah dhegeyste kulanka ugu soo horeeya maanta waxaa wada ciyaari doona ee english premier league waa wolves iyo bretford waana saacadda afrikada bari markay tahay sideed iyo qadar soddon daqiiqo ee duhurnimo waxaa kaloo wada ciyaari doona balney arsenal liverpool iyo crystal palace man city iyo southampton norwich iyo watford kulamadaas ayaa bilaaban doona koo iyo tobanka galabnimo ama shanta galabnimo waxa u taqaana soomaalida sidoo kalena kulanka ugu dambeeya caawa fiidkii waxaa wada ciyaari doona kooxaha aston villa ee everton saacadda afrikada bari markay tahay dhegeystayaal toddobada ama halka saax iyo qadar soddon daqiiqo faransiiska waxaa wada ciyaari doona lens iyo liil sanetieni boqde waa balansiin jarmalka armenia peliferi hoffenheim balansan augsburg iyo brusia munjeglagbac ayaa wada ciyaari doono baya munigi bosham ayaa wada ciyaari doona menzi freiburg coloni lisbigna way balansan yihiin talyaaniga genoa iyo fiorentina ayaa wada ciyaari doona inter milan iyo polonia way wada ciyaari doonaan kooxda kusoo biirtay xilli ciyaareedkan horyaalka talyaaniga islamarkaana lasoo wareegtay ciryaanka da-da weyn ee frank riberi oo lagu magacaabo kooxdaasi salanitana waxay ula ciyaari doontaa kooxda adag ee atlanta dhankaas iyo sbaanishka waxaa wada ciyaari doona real valcano iyo gateve atletico madrid iyo atletico clubna balansiyin h a levente deportivo alaves iyo sidoo kale waxaa wada ciyaari doona asasuna kulamadaasi natiijooyinkooda wixii kasoo baxa waxaad ku maqli doontaan barnaamijka ciyaaraha iyo sidoo kale wararka dambe ee ko- ee- ee idaacaddan iraahde